hadda annaga markaan isu fadhino ama dalka soomaaliya waxaa ka jiro waa dowlad federaal ah dowlad goboleedyo madaxweyne goboleedyo barnaamij ka jira dalka saas waay laakiin xaqiiqiyan waxaa waaye waxaasoo dhan waa astaane waxaa la raadinaya waxaa waaye qarannimadii soomaaliyeed oo mid ah qolo gaar u goonis rabo maanta madaxweynaha annaga dowladda jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo golaha wasiirada iyo baarlamaanka iyo cid kastoo dowlad goboleedka jubbaland ka mid iyo raggiinaa nala fadhiya oo solaadiinta iyo odayaasha ah qof ku qanacsan jubbaland gooni ugoonsi inay noqoto dowlad gaara noqoto ma jirto hal hal dhaqaalo oo dowladda soomaaliya ay leedahay oo xafiis dowladda federaalka madaxweynaha laga soo bilaabo ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada federaalka ah gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha dowlad goboleedka ilaa gudoomiyaha degmada ku keen dakhliga dadka laga qaadahayay wax kaloo dad ayna siiyaan intaba caalamka unagu taakireeyo oo dowlada ayna siiyaan wax dadka iskuul loogu dhisa ma leh wax goob caafimaad loogu dhisa ma leh wax kuwan abaaraha ku dhacday gaar loo siiya ma jirto waxaa keliya lagu maareeyaa annakaa cunno xafiiskaa lagu maamulaa baabuurkaa shidaalka loogu shubtaa